أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo uga doorka roon camaliyad istishaadi ah oo lala beegsaday saraakiil igaalo caddaan ah ayaa ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale eedeyn kulan u jeediyey siyaasiyiinta mucaaradka ku ah kooxdiisa kataabel akhbaari ayaa baahisay sawirada meydadka murtadiintii lagu xasuuqay weerarkii degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen oo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya maamulka shahardirarka hirshabeelle ayaa burburin kula dhaqaaqay suuqa ugu weyn xoolaha ee degmada jowhar iyadoona dhanka kale saraakiisha maamulkaasi ay dad shacab ah ka dhaceen xoolo nool saraakiishii hogaaminaysay maleeshiyaadkii riddada ee dhowaan lagu xasuuqay dagaalkii moqokuri ayaa qirtay inay ku jabeen dagaalada ka socda bariga gobolka hiiraan murtaqo ballaaran oo lagu bogaadinayo furashada degmada moqokuri ayaa ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan iyo haweenka dacyaadka ah ayaa ku soo gabgaboobay deegaanka show ee wilaayadaasi ardayda mu'asasada alqalam ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaano hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay afari tobanka bisha muxaram kun afar boqol toddobiy afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door koroonaa ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan camaliyada istishaadi ah oo lala beegsaday saraakiila caddaan ah ayaa ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaba wararkii ugu dambeeyey camaliyadaasi waxaanu ka waraysanay walaalka ismaaciil salaad guuleed barqanimadii maanta ayay ahayd markii geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo camaliyad istishaadiye barakeysan ka fuliyey gudaha xerada kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho camaliyadan ayaa lala eegtay saraakiil ciidan oo caddaan ah islamarkaana ka soo jeeda waddamada reer galbeedka kuwaasi oo tababarro siinayay maleeshiyaadka riddada ee ku xaraysan xeradaasi bayaan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa looga hadlay camaliyadii maanta ka dhacday magaalada muqdisho waxaana lagu yidhi bayaanka sida tan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo arbaco ah howlgal gaara ka fuliyeen gudaha xerada loo yaqaana kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho howlgalka oo ahaa camaliyad istishaadi ah ayay mujaahidiintu si gaara ula beegsadeen saraakiil ciidan oo saliibiyiin reer galbeed ah kuwaas oo tababarro siinayay ciidamada riddada soomaaliya bayaanka oo sii socda ayaa sidoo kale lagu yidhi camaliyadda istishaadiga ah ayaa allah fadligiis sidii loo qorsheeyey u halleeshay saraakiisha saliibiyiinta reer galbeedka xilli ay kormeer ku samaynayeen ciidamada riddada ee ay tababarka ku siinayeen gudaha kuliyadda jaalasiyaad waxaana halkaasi ku gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xogo aan helnay ayaa sheegaya in saraakiishani caddaanka ee maanta camaliyadda lala eegtay ay ahaayeen tababarayaal ka socday howlgalka midooda yurub ee u xilsaaran tababarka saraakiisha iyo maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya waxaana wararku ay tibaaxayaan in saraakiisha la beegsaday ay tiradooda gaarayeen ilaa lix sargaal kuwaasi oo ilaayo haatan aan si rasmi ah loo ogaan dalalkaay ka soo kala jeedeen waad mahadsantahay ismaaciil ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale eedeyn kulal u jeediyey siyaasiyiinta mucaaradka ku ah kooxdiisa sida uu ku waramayo walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya murtad xamse cabdi bare ayaa weerar afkaa ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kasoo horjeeda nidaamka uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte murtad xamse ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ah ku eedeeyey inay u shaqaynayaan dowlado shisheeye oo ay dabadhelaf u yihiin wuxuu murtadkan si toosa u weeraray siyaasiyiinta mucaaradka riddada ee kasoo horjeeda xukunka kooxdooda kuwaasoo ay ku jiraan madax horey usoo maamushay kooxda riddada iyo kuwo hadda doonaya inay qabtaan xukunkaasi qaar waxaa jira aan ognahay adeegayaal ah soomaali ah oo adeegayaal ah oo cadowga u adeega waxaa nasiib daraa marka dad sharaf leh oo madaxa oo dalkan madax ka soo noqday oo hadeertanna madax ka noqon doona laga yaabo inay madax ka noqdaan doonaya inay kuwo ay og yihiin oo ay ayagu iga og yihiin inay adeegayaal yihiin oo ay cadow u adeegaan inay kuwaas u sii adeegaan this is ayandar ayaga iga og inay inay adeegayaal yihiin way og yihiin cidday u adeegaan way og yihiin cidday u shaqeeyaan way yaqaanaan cadowga u shaqeeyaan way yaqaanaan soomaali inaysan ahayn way og yihiin waxay u shaqaynayaan dano shisheeye inay yihiin way og yihiin haddana laakiin inay mucaaradnimadu igaarsiiso ninaan ogahay inuu adeega shisheeye yahay inaan asaga difaaco this waxaa waye waa waad ogtihiin sida loo abiyusay dalkan awoodda sida loo abiyusay hadalkan murtad xamse cabdi bare ayaa kusoo beegmaya iyadoo khilaafka ka dhexeeya hogaamiyaasha kooxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah uu cirka isku shareeray taas oo salka ku haysa arrimaha doorashooyin gaareedka
waad mahadsantahay cali yare kataab al akhbaari ayaa baahisay sawirada meydadka murtadiinta ee lagu xasuuqay weerarkii barkaysnaa ee degmada moqokori ee bariga hiiraan warkaas iyo warbixin kaloo ku saabsan faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha ka dhashay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan mu'asasada alkataa'ib waxay baahisay sawirada qaar ka mida maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu xasuuqay dagaalkii laba maalin ka hor ka dhacay degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan sawiradan ay baahisay alkataa'ib waxaa kasoo muuqanaya meydadka maleeshiyaadka riddada oo daadsan gudaha iyo bannaanka degmada moqokori waxaana sawirada ku jira meydka murtad cabdi muumin cilmi cabdixiis oo ahaa sargaal murtad ah oo muddo ay ku daba jireen ciidamada mujaahidiinta kaasoo allaha fadligii qayb ka noqday saraakiishii iyo askartii murtadiinta ee lagu xasuuqay weerarkii barakeysnaa ee degmada moqokori dhanka kale wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanka baarsanguuni ee hoostaga magaalada kismaayo waxayna beegsadeen isbaarada murtadiinta ee deegaankaas waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiina dhanka kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen xerada murtadiinta ah ee burjeed ee duleedka magaalada baydhabo dhanka kale gobolka mandheera ee ku horjiray gumaysiga kufaarta kenya waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo isugu jirta kufaarta kenya iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka mandheera iyo rama ee gobolka mandheera ee ku horjiray gumaysiga saliibiyadda kenya qaraxa ayaa haleelay oo burburiyey gaari kooyalla dhaawaca waa laba askari oo kufaarta kenya iyo saddex askari oo murtadiina howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku horjiray gumaysiga kufaarta kenya ayaa imaanaya xili maalintii saddexaad raayada tawxiidka ay ka babanaysa degmada moqokori oo dhowaan dagaal xooggan ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta waad mahadsantahay abuu xasaan maamulka shaanaldirarka ee hirshabeelle ayaa burburin kula dhaqaaqay suuqa ugu weyn ee xoolaha ee degmada jowhar iyadoona dhanka kale saraakiisha maamulkaasi ay dad shacab ah ka dhaceen xoolo nool marwan maxamed ayaa warbixinta warkan haya maamulka shaandaladirirka ah ee hirshabeelle ayaa sare u qaaday dhibaatada kala duwan ee uu ku hayo bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka harmiyo marka laga soo tago isbaarooyinka maamulkan u yaal jidadka ay dadka ku safraan ee lagu baado socotada waxay dhan kale saraakiisha maamulkaasi isbaaro dhigteen jowhar oo ah xarunta maamulkaasi suuqa ugu weyn xoolaha degmada jowhar ee shabeellaha dhexe ayaa lagu amray dadkii ku shaqaysanayay inay ka guuraan waxaana dhulkaasi la wareegay cali gudlaaw iyo saraakiil kale sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka la wareegitaanka suuqa oo keliya laguma ekayne waxay mas-uuliyiinta maamulkaas shalay gudaha degmada jowhar ku dhaceen xoole ay leeyihiin ganacsatada degmadaasi mas-uul ka tirsan maamulkaasi ashaadola dirirka ah iyo maleeshiyaad uu watay ayaa awood ciidan kula wareegay ilaa laba boqol oo neef oo ari ah oo ay leeyihiin ganacsatada xoolaha ee degmada jowhar intaasoo keliya looguma ekaane waxaa sidoo kale ganacsatada loo geystay jirdil waxay taasi keentay in dadka rayidka ah ay ka dhiidhiyaan oo ay dhagaxaan kala hortagaan murtadiinta maleeshiyaadka riddada ayaa goobta oo isku soo baxa ka dhanka ah riddada ka dhacay ku dhaawacay hal qof oo shacab ah ganacsatada xoolaha ee degmada jowhar oo la hadlay idaacadda islaamiga andalusa ayaa ka warbixiyey sida ay shalay wax uga dhaceen degmadaasi ari badan oo laba boqol gaar ayaa laga haystaa kuwaan iga haystaan baktigan iga haystaa meeshan joogaan ayaanta carqaladeyn waxaa socday suuqan in la carqaladeynayo maalmahan dhanba waxaan ugu socday ii sheeg inayna hagar dilaan inayna cayaan inay wax kasta nagu sameeyan inay na gumaadaan suuq dheeray ka dhigeen meel dhagaxay sameeyeen oo ku taala mooyinka agteeda aniga suuqaanoo laga kala guurayaan daraad iyo shalay iyo maanta aan tegey saaka sida loo soo socday waa lee yimid waxaa leeyihi annagoo lixaana istaag istaag istaag kow laba saddex afar shan cabdibilahan raaca waa garta waa farcadda nin la leeyahay wuxuu qabtaa waxaan maamulkoo ku jiriyaa arigud lala soo dirsada oo u shaqeeya arigii oo badan oo lix ruux aan kuleen oo qunsaday erigii waa la watay saddex nin oo askari oo ku daray gabartii kusoo jeesteen gabartay jir dileen ee jiijiideen gabar oo iyadan gabar suuqley oo gambool ka shaqaysta ee dhashay marka xabadaa bilaawday anaga dhagaxaan bilaawnay falastiin iyo iyo israa'iil camaan u dagaalanay waa dhagaxay tami xaafadii oo dhan macala ciyaalkii macala haweenkii kulli wax kala haray male ayagana xabaday soo fureen wiil aa nooga dhaawacmay walaalow marka dhibaatadaasaa jirto suuqii ko- lixdan sano lagu shaqaysanayay rabaan dhulka inay gataan ay rabaan marka dhulkii kulli inay ay googoosteen ee maalmo ay cabirkeysaan ee waxay rabaan nabaad guud dadka ay ku ridaan suuqa dan guud waayo meel nin leeyahan noola wadaa suuqaas maalin hore anigoo socdo oo meel caligaroob oo socdo oo juq socdo oo ka jiro saddexdoo milyan wato oo masaakiin aan ahay oo agobaaleey aan ahay aa waxaan ku dhahay saddexdii milyan layla qabsaday oo laba wiilo oo foodeeriyaala ila qabsadeen hadday ila qabsadeen waxaa ii soo baxay wiil mas muslin ahaa ii soo baxay waa qayliyey ninkiyaa iga celi walaal meesha waxaan ku dhahay rafaacadaa ka jiro dhibaataa ka jirto annaga haraad dhibaato masaakiinaan nahay shicibaan nahay saaka dhibaato weyn aan la dhacday iri shan boqol oo neef waa nagala watay waa nala tumay waa nala jiijiiday suuqa dhexdeeda xoolaahayna waa maqan yihiin annagana waa rafaadsannahay ganacsatada xoolaha ee dhibaatooyinka loo geystay ayaa mujaahidiinta ka codsaday inay gurmud la soo gaaraan oo ay ka dulqaadaan maamulkaasi ashaadola dirirka ah ee dhibaatada joogtada ah ku haya bulshada degmooyinka iyo deegaanada gobolkaasi ciidamada mujaahidiinta waxaan ka codsanaynaa maqoqoris ay u xoreeyaan inay noola xoreeyo gobolka shabeellaha dhexe la xoreeyo dadkayna ay imaadeen islaamka ay noo yimaadiin aan codsanaynaa sidaan dhibaatada aan ugu bixi lahayn shacabkooday ugu gargaari lahaayeen ummadooda wax ugu qaban lahaayeen ilaahay gacantii oo sarraysan allah idin ku daro dhibaatadan joor oo dhan way haysataa suuqaanaana nagu haysa suuqan dhibaatadaasaa na haysa in nagala soo gaaraan aan codsanaynaa walaalkay annaga waxaan codsanaynaa ina maamulka ay maxay ahayd mujaahidiinta ina ay ay noo taliso aan codsanaynaa oo dhibkaa nagala qaado waxay cabshada reer jowhar qayb ka tahay dhibaatooyinka xaggaha koosta ee ay wadaan madaxda iyo saraakiisha kooxda riidada soomaaliya tan u sii dheer ayaana ahayd jajirka iyo cagduglaynta joogtada ah ee lagu hayo waxayna tani qayb ka tahay dhulboobka ay wadaan madaxda iyo saraakiisha kooxda riidada soomaaliya iyo maamulada riidada ah ay saliibiyiintu dalka ka dhisteen waad mahadsantahay marwaan saraakiishii hogaaminaysay maleeshiyaadkii riddada ee dhowaan lagu xasuuqay dagaalkii moqokori ayaa qirtay inay ku jabeen dagaalada ka socda bariga hiiraan cabdiqani maxamed ayaa umuurtani warbixintaasi ka diyaariyey murtad maxamed cabdi macow oo ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay maleeshiyaadka riddada ee mujaahidiinta ay ka sifeeyeen degmada moqokori ayaa warbaahinta ka sheegay inay ka niyad jabeen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta waxa uu si cad u sheegay inaysan xilligan diyaar u ahayn dagaallo kale oo ay la galaan mujaahidiinta isagoona arrintaasi ku sifeeyey in muddo siddeed bilood ah maalin walba dagaalka looga dilayey markii ugu yar tahay lix iyo toban askari murtadkan ayaa sheegay inay go'aansadeen inaysan diyaar u ahayn dagaallo ka dhan ah mujaahidiinta wuxuuna intaa raaciyey in kooxda riddada soomaaliya ay ku fiirsatay dagaalka dagaaladii ugu dambeeyey annaga shalaan magaaladii isaga soo baxnay mana rabna hadda xataa inaan dagaal hadda aan qaadno haddana dhaliilo badanoo jira awgeed ma rabna inaan hadda dagaal ku noqono diyaar uma nihin inaan istifaacno diyaaraan u nahay annagu al-shabaab iska celino laakiin sida hadda jirta ama ay wax ku socdaan dagaal ma ku gelayno mana ku qaadayno magaaladana al-shabaaba gacanta ku haya argagixisaha gacanta ku haysa waxaa qaldan annaga sideed biliyan jarjaraan dagaal ku jirna bardhey lix iyo toban qofaa lagu qiyaasaa isku celaalin dadka naga dhinta markii la fiiriyo sideed biloodo marka bardhey lix iyo toban qof ay dhimatay imisaa gaari karaa dadka al-shabaab aan waxaan la diriraynaa argagixiso caalamiga ay tahay oo amerikan haddii saaka ku kacaan xataa usa waxba ugu ole in annaga gumuc risaaseedoo la rido oo ama annaga nalagu dilo ama annaga waan wax ku dilno keliya naloo soo dhiibaan inaan xurayno argagixisano ka xurayno danteenu ahayd hadalka murtadkan waxa uu ku soo aadayaa xili maalin ka hor mujaahidiinta ay dagaal kula wareegaan degmada moqokori halkaas oo lagu xasuuqay saraakiil iyo maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah saraakiisha murtadiinta ee hogaaminaysay maleeshiyaadka riddada ee hiiraan ayaa ka qayla dhaamiyey jabka xooggan ee ka soo gaaray dagaalkii moqokori iyagoona qirtay in dagaalkii mujaahidiinta ah muddo sannado ah ay kula jireen ay ku jabeen multaqa ballaaran oo lagu bogaadinayay furashada degmada moqokori ee bariga hiiraan ayaa ka dhacday degmada albuur ee wilaayada islaamiga galgaduud mar kale warbixinta warkan waxaa haya marwaan maxmed wuxuu ahaa murtaqo ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay kaasoo ka dhacay gudaha magaalada ceerbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda murtaqahan ayaa ah mid lagu bogaadinayo guulaha mujaahidiinta ee bariga hiiraan gaar ahaan xorayntii degmada moqokori taasoo ay mujaahidiinta dib ugala wareegeen maleeshiyaadkii riddada ee ku sugnaa goobta murtaqaha ka dhacayay waxaa ka soo qayb galay culimmo ugaasyada nabadoonnada iyo waxgaradka wilaayada galgaduud iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha murusade isagoona yidhi walaalihii maantay muqokori ilaahay maaragtay oo gacantooda sabab uga dhigay inay raayada tawxiidka ka taagaan waxaan aad boqolkiiba boqolaan bogaadinaynaa waxaanan ugu hambalyaynayna maalin walba ugu ducaynaynaa habeen iyo maalin aan ugu ducaynaynaa inay qalbigooda ay adkaystaan dagaal haddii la gadaa cadow alla subxaana wa tacaala mu'miniinta wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'ata fahbutuu sugnaada wadkurullaaha kaiira ilaahayna wax badan hala xus mujaahidiinta huquurta ku jirta waxaan ugu dardaarmaa inay huquurta ku cibaadaystaan alla subxaana wa tacaala oo sabca samaawaad ka korreeya iyo ayagoo duufays ku jira inaana wax u dhexayn ay isku xirmaan intaasi kadib waxaa murtiqaha ka hadlay ugaas ciise ugaas maxamed caraba ugaaska beesha maxamuud hiraab oo ka soo qaybgalay murtiqahaasi lagu soo dhoweynaya furashada muqokori dadka qabiilaadka oo dagaalada abaabulayo oo gadaal laga soo riixaayo inaan dagaashaan waa waxaan sii socon karin inaad dowladda hortaagtaan waa waxaan sii socon karin awood uma haydaanoo waa lays ogyahay waad ku dad weyhaydaan waana ku dal beelaydaan waana ku aakhira beesheen waxaan idiin sheegaynaa ka leexda soo dhoweeya haddaadnaa raacayn mujaahidiintoodnaa cadowga wax ka dilayn gaalada oo dalka iyo diinta iyo dadka ku soo duulay aadinka ha laydinka nabadgalo ha laydinka nabadgalo hadda maanta inta dalna dhaqan yahay dadna dhaqan yahay dowladda muslimiinta ka horwareega inaysan wax idiin dhibin oo wax kitaabka ilaahay owsa qabin aan laydinku maamulayni waa wax jira oo xaqiiqo ah waxaan idiin sheegaynaa xaqiiqda runta ah xaqiiqda runtaaan idiin sheegaynaa mujaahidiinta horteeda ka wareega ugu dambayntii bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada ceelbuur ayaa si farxad leh u soo dhoweeyey dhawareegidii mujaahidiinta ee muqkari iyo guushii mujaahidiinta ay ka gaareen bariga hiiraan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsanna siiyey guushaasi farxaddaas cadowgiin ilaahay baa jibiyey hiiraan ilaahay baa furay waxaan leenahay buulo burdo baladweyne maxaas insha allahu tacaala mar dhow waxaan rajaynaya ilahi subxana wa tacala gacanta islaamka uu ku soo celi insha allahu sii moqokor ilah gacanta islaamka ugu soo celiyey waa ku faraxsanahay maanta farxaddeeda lama koobi karo alxamdulilah si kastoo ahaataba maanta waxaan ku faraxsannaha guushii ka dhacday degmada boqokori dadka muslimiintan waxaan uu baaqaynaa inay waxawaaye nimcadaas alla subxana wa tacala ugu shukriyaan oo waxawaaye aysan ku jisaarin alla wuxuu leeyahay in shakartum laaziidanakum wala in kafartum inna cadayba la shadiid alla subxaana wa tacaala haddaan ku shukrino alla wuu inoo siyaadinayaa insha allahu tacaala tashkirada iyo nicmada alla subxana wa tacala nugu leeyahay haddaan waajibkeed ka baxno ilaahi subxana wa tacaala waxawaa wuxuu awoodeen wuxuu gaarsiinaya inaan walaalaheen reer fastiin aan u gargaarno alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahayba mahadoo dhammi u sugnaatay ilaahay mahadiisa alxamdulilah in mujaahidiinta ilaahay guuleeyo muqokori ay la wareeganoo maxay ahayde ilaahayna siiyey guushiiyo gacan sare ilaahayna soo xijiyey ayaan aad ugu faraxsannahay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa islaamka guuleeyey murtaqahan ka dhacay ceelbuur waxa uu imaanayaa xilli ciidamada mujaahidiinta ay la wareegeen dhammaan deegaanadii lagu loolamayey toddobaadyadii lasoo dhaafay ee dhaca bariga wilaayada hiiraan kuwaas oo ay ugu dambaysay degmada muqkori iyadoo taasi ay ku farxeen islamarkaana ay soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta golaha dhaqanka iyo bulshada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo daris la ah wilaayada hiiraan waad mahadsantahay marwaan kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka daacwada wilaayada hiiraan iyo haweenka daaciyaadka ah ayaa ku soo gabagaboobay deegaanka show ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa si ambaqaadaya wafdi ka socda maktabka dacwada wilaayadda hiiraan oo gaaray deegaanka show ayaa kulan wadatashiya la qaatay haweenka daaciyaadka ku dhaqan deegaankaas iyadoona kulankaas xoogga lagu saaray dardargelinta dacwada iyo kaalinta kaga aadan haweenka qaar ka mid a haweenka daaciyaadka deegaanka show ee kulanka wadatashiya ka qayb galay oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka warbixiyay kulankaas iyo mawaadiicdii laga niqaashay kulan oo wadatashi tawjihaad ayaa ka dhacay magaalada show dacwada sidii loo tawjihin lahay iyo maaragtay sidii maaragtay loo dadargelinaya dadka dacada oo dacwada loo geysin lahay loo gudin lahay maaragta waxaa ka mid ah in laisku baraarujiyo maaragtay dacwada ka socoto magaalada show
bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda taxiya galabta ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisa waxaan noo dhacay kulan oo dhex maray gabdhaha daaciyaadka ah iyo kuwa macalimaadka deegaanka show ducaad nooga imaatay maktabka dacwada ee gobolka hiiraan tawjiihiin fara badan ay noo soo jeediyeen khayr allaha siiyo aadaan uga faa'iidnay waxay noo sheegeen waajibka macalimka lagu leeyahay dulaabta iyo habkii loola dhaqmi lahaay dhan walbay naga tawjiihiyeen aad iyo aadan uga faa'iidnay alxamdulilaah ilaahay subxana wa tacaala aan ku mahadinaynaa waxyaabaay noo soo jeedeen waxaa kamid ah sidii dacwada loo horumari lahaay maaragtay n sidii ardada maaragtay waxbarashadooda ee loo kobci lahaay ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay aan ugu garab gala insha allahu tacaala diyaaraan awalna u ahayn haddana waan u nahnay waxaana maaragtay gabdhaha kale oo walaalahayna wilaayad ku sugan ayaganaan u sheegaynaa dacwadaas taas ah inaan isku wada garab kadsano oon u dhabar adeegno oon ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay aan raalli ahaashiisa aan ku wada raadsano taasaan aan u dardaarmaya gabdhaha walaalahay dhammaantooda iyo naftaydaba بسم الله الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى يا مهد سكل waxaa maanta halkaa nooga dhacay liqaa lagu toojiihinayo dacwada sida dacwada loo horumari lahaa sidii maxay ahaato ummadda diinta loo gaarsii lahaa waxaa noo yimid rag ducaad ah oo arrinkaas nagu toojiihinayay oo noogu yimid maktabka gabdhihii icdaadka ahaa macalimaadkii dhammaan meesha ayaan kulan qaymo badan ku qaadanay oo horumarinta dacwada iyo qaabka loo sii nashaadi lahay macalimiinta mawduucyadana lagala hadlay waxaa ka mid ahaa macalimka waajibaadka saaran iyo qaabka uu ula dhaqmi lahaa ardayda iyo waxyaabaha futuurka keenaya iyo daawada micnaha lagu daaweyn karo futuurka iyo in lasii wado dacwada lasii dardargeliyo dadka diinta looga yeero baadilkana la- maxay ahaato looga celiyo ummadda oo diinta looga yeero shicaarkeenana waxaa waaya xadiiskii nabiga sal lla alay slam lian yahdiyaka allahu rajulan waaxid khayru laka min xumri nacam kulan oo wadatashi towjihaad waxaa ka dhacay magaalada show een, dacwada sidii loo towjihin lahaay iyo maaragtay sidii maaragtay loo dadargelinayo dadka ducada oo dacwada loo geysin lahay loo gudin lahay maaragtay waxaa ka mid ah in laisku baraarujiyo een, maaragtay dacwada ka socoto magaalada show iyo maarag sidii loo dardargelin lahaa maktabka dacwada wilaayadda hiiraan ayaa dardargelinaya howlaha dacwada ee ka socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda hiiraan ardayda muasasada alqalam ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaano hoostaga ah magaalada baydhabo ee wilaayada baay bashiir muxidiin abu iman ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey
akhriska iyo qoraalku waa furaha waxbarashada iyo tallaabada koowaad ee loo qaado tacliinta ummad weliba inta ay wax akhriso waxna ay qorto ayay ka tarjuntaa horumarkeeda sidaas darteed iyada oo laga duulayo tallaabadaasi maamulka wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dhidibada u taagay mu'asasa waxbarasho oo diiradda saarta in ardayda yaryar la baro akhriska iyo qoraalka si ay furo ugu noqdaan waxbarashada waxaana howshaasi mas-uuliyaddooda dusha loo saaray mu'asasada alqalam litacliimi alqiraa'ati waalkitaaba goobtan waxbarasho ayaa hoos tagta maktabka dacwada ee wilaayadan waxayna allaha fadligii faraacyadeeda ay ku faafeen deegaano dhowr ah waxaana ka mid ah deegaanada iidaale dharqo iyo madiinatulkhayr oo dhammaanba hoostaga magaalada baydhabo xilli aan socdaal shaqo ku marayay deegaanadaas ayaan booqday xarumaha mu'asasada alqalam halkaasoo aan ku soo arkay arday yaryar oo loo diyaarinayo waddadii ay ku gaari lahaayeen tacliin heerkeedu sarayso ugu horeyna waa kuwan ardada oo soo bandhigaya duruusta ay qaataan dhinaca kale waxa ay soo bandhigeen ardayda culum kale oo jaanibi ah oo ka qayb qaadanaysa tarbiyadooda من ربك ربي الله وما دينه دين الإسلام وما النبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان كم أركان الإسلام وما هي أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا إن اليمامة ومسيلمة الكذاب في زمن الصديق إذ غسر وبعد بأس شديد عان ما صاروا وكان بأسا على القراء مقتطر نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فدرج القرآن مقتطر فأجمعوا جمعوا في الصف ودمد زينب ابنة ثابت الأدلر رضا النظر فقام فيه بعون الله أسمع بالنصر والجد والجسم الذي بارم qaar ka mid ah macallimiinta mu'asasada alqalam ayaa dhankooda soo bandhigay heerarka waxbarasho ee xaruntan akhiyaari mibax bawtaana muasasat alqalam oo kiyaalo deegaanka dharqa muxaafadada baydhabo muasasada mebalka baraday qoraalka iyo akhriska iyo culuum kale harabti ardada mebaha galaana tubila masaa inkadambeys ilaa bar ilaa sadiisa ayaa meba qaadana duruus oo cusub mebaha nagadaana sadiisa ilaa bar oo kale nagadaan intii shantas ay bar lagu deeraw meba muraajaceena casharkii harabti qaadada siisa oo kale hanaadan ani sawrad walin qoro wal akhri la su'aalisa samale jaraan maraa jara do- doonta oo siisa hobla deeru duruuso kale sida caqiidad iyo siirid iyo fiqi wala kusisiyaw oo silinka kori miskantiyo cilmiga ka siir ardaydana tiridio mayb waa guud ahaan soddon iyo li arday mayba rogne dugsigii muasasatulqalam mayb haniboogtay idaacatul andalus dugsun horta hadin haniboogdi maybwa muasasatulqalam litacliimi alqiraa'ati waalkitaaba deegaan jeerna madiinatul khayr mayba linku targalay yaalkanti laka farbar dugsiga horta mayba haayihin dugsi oo yaalay laka farbaraw dufco hore iyo kugalan ibiidi dufcadaas maasha allah shahaadooyin joolasi yaalkana mayba haayne afar bilood sharci ore maasha allah ilaahay ninfuusaayabelana magay maalan umar lere mayroge deegaanka idaal mu'asasatul qalam jabtadii lamaad yaadurooga idaadul andalus sana boogotay la mu'asasidaa tirtay lamaad fidhintay hore ma haytay sodoy lama arday ahaan gabrir iyo wiilal iska jaran tanna sodoy kow ardayo gabar iyo wiilal iska jaran tii hore qalan iwiidi hadda tii lamaad hadda ka jana saddex bilooda ku dhammaani mu'asasadan alqalam waladinku talagalay keliya farbarka ugaasmaday cabdi garuun oo ka mid ah ugaasyada wilaayada islaamigaha ee baay ayaan kula kulmay mid ka mid ah goobaha waxbarasho ee alqalam wuxuu inooga waramay dadaalka la gelinayo ardayda isaga oo bogaadiyey maktabka dacwada مدينة الخير أو دكسوغي أو أرض مؤسسة القلم تعليم القراءة والكتاب أني قراءتي أرض أخرسكي أرض يو قرالك أني لك برو مد أرض تضرب بلوت لا لح بلوت مركي لفيري دكسيالكي فربركي يو أرض والبرشيدي قرآنك واليرسل دح قرآن لفيري يا إلهي خير هسيا ما ملكي أنت سفيري أو دعوة وأن شيء أو إيد اللي كبغيو دكسوغا دون رون دفعي هورا قالن جيبي dugsiyaalka laka wareeji kii lamaada hadda ardeeya afar bilood maroohay maasha allah u akhrisantay iyo kolley ardee maybu aha iyo isin dadku isima wada dhiigaaseen fartiyo iyo qoraal joonatan hadda aragoo haynu maasha allahu ilaahay may kutuugane fakarkan iyo wanaagan iyo khayrkan dadkii hanin fiiriyay oo ardeeda kolley hanin balaawi ilaahay qalbisho iyo ahlu wanaaji fakarshoono ilaahay hagagaaji maadaama aan nahay ummaddii qalinka furna uu u yahay horumarka ayay maamulada wilaayaadka islaamigaha ee diiradda saareen sidii akhriska iyo qoraalka loogu dhex baahin lahaa bulshada soomaaliyeed ololahaas oo allaha fadligii gaaray miy iyo magaalo si heeriyada jahliga la isaga dulqaado walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus ee xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu